qaar ka mida beeraleyda ku dhaqan duleedka degmada cabud waaq iyo waqooyi gobolka galgaduud ayaa baaq u diray wasaaradaha beeraha dowladda federaalk soomaaliya iyo tan dowlad goboleedka galmudug iyagoo ka codsaday in laga taageero horumarinta wax soo saarka beeraha beeraleyda ayaa sheegay inay wajahayaan caqabada ay ka mid yihiin biyola-aan agabka beeraha oo xadadan iyo helitaanka abuur taya leh taas oo saameyn ku yeelatay wax soo saarkooda waa kuwaan qaar ka mid a beeraleyda ku dhaqan duleedka degmada caabud waaqi waqooyi gobolka galgaduud oo ka hadlaya caqabadaha haysta iyo sidoo kale baaqa ay u dirayaan wasaaradaha beeraha heer federaal iyo heer dowlad goboleedba waxaanahay maamulaha beerta waxaan rabaa kalmado kooban halkaa inaan ka diro aan u diro wasaaradda beeraha galmudug iyo heer federaal dadka wax soo saarka beeraha galmudug khaasatan degmada caabud waaqan kasoo hadlaayo waxaan rabaa in aniga naka iyo wasaaradda beeraha inaan cidinoo dhexayn caqabadana haysata ay si toos aan wada hadalno ayna ogaadaan oo ay isla aragno sida in caradoo kale ay caqabad naga haysato aysan jirin deegaankeennan meel lagu soo bandhigo oo carada laab aysan jirin waxaan aad u jecel nahay wasiir maareeye naga siwigaan soo socda oo kale inuu halkan noo yimaado sidoo kale jaamacadda ummadda kale inay laabab samayso agricultureka ah oo aan ku soo tijaabinno caqabadda naga haysta beeraha sidoo kale waxaan halkan aan rabaa inaan uga faa'iidaysto inaan bilaabayno mashruuc direy deegaankaaga iyaan saddex kun oo geed ah aan ku taganlagadalnay deegaanka sida meelaha waxbarashada meelaha caafimaadka meelaha danta dowladda ah dadweynaha oo iska leeyahay iyo meelaha ganacsiga oo kale inaan ugu talagalnay booliiska wax qabsa ah aniga tiimka la shaqeeya marka waxaan ku dhiirigelinaynaa bulshada ku dhaqan deegaanka caabudwaaq ee gobolka galwaaq galmudug inay runtii arrintaas ay beeraha keliya ayna ahayn lafistog ay sameeyaan waxaan kaloo soomaaliya u sheegaynaa beeruhu inayna ka bixin oo keliya webiga shabeelle iyo webiga jub degmada caabud waaq iyo deegaanada hoos yimaada ayaa muddooyinka u dambeeyey laga hirgeliyay beero kuwaas oo bulshada halkaasi ku nool ay ka helaan wax soo saar ay ku dabaraan nolol maalmeedkooda